أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalabaad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu hayno idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo koox jawaasiisa ku fulisay xukun xaduriddo ah kadib markii ay qirteen dembiyadii loo haystay ee jaasuusnimo barnaamijka ayaad ku dhagaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo bandhigtay tiro askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka maamulka ashaadla dirarka ee isku magacaabay jubbaland waxaa kale oo aan idiin haynaa xalqadii afaraad ee xalaqaadkii mawaacid ramadaaniyah oo aan idiin soo wadnay tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرفي عزا وفخرا waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa koox jawaasiisa ku fulisay xukun xaduriddo ah kadib markii ay qirteen dembiyadii loo haystay ee jaasuusnimo fagaare ku yaala degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo u soo daawasho tegay fulinta xukunka xaduriddaha ah ee lagu fuliyey shan nin oo loo haystay falal jaasuusnimo haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أما بعد ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cali cabdulaahi aadan oo loo yaqaano aliyey da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa la shaqeeya maraykanka kana dambeeyey duqeymo iyo weeraro ka dhacay shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cali cabdulaahi aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka anigoo joogo magaalada muqdisho ayaa waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay niman ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay kadib waxay igula kaceen fal liwaad ah kadibna waxaa la ii soo diray walaayada shabeellada hoose waxaana bilaabay shaqadii la ii soo diray howlgallada aan la qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan kow siddeed jeer waxaan sahan u noqday bangaraaf waxayna soo weerareen toorotorow hantiwadaag mubaarak iyo jannaale labo laba mar ayaa waxay ii soo kala direen lix shareexo laba duqeen aniga ayaa fuliyey rag ayaana ku shahiiday hal shariixo way fashilantay oo way shaqayn weysay duqayntii saddexaad waxaa fuliyey nin aniga shaqada geliyey rag ayayna ku shahiideen saddex waxaan ilaalo ka ahaa aniga iyo ninkii aan shaqada geliyey nin ka tirsanaa mujaahidiinta oo gaadmo lagu dilay waxaan ilaalo ka ahaa aniga iyo ninkii aan shaqaalaysiiyey nin ka tirsan mujaahidiinta oo gaadmo lagu dilay eriyada ay buutay afar waxaan sahan u ahaa murtadiin shalambood ka soo baxaysay si ay u arqaladeeyaan dhulka lagu maamulo shareecada islaamka shan sidoo kale waxaan xog ka siiyey meelo badan oo ka tirsan wilaayada eedaysanaha labaad cabdiqaadir xasan xuseen oo loo yaqaano cadnaan da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay magaalada jilib intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiqaadir xasan xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka anigoo joogo magaalada jilib waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la yidhaahdo xudayfe kana tirsanaa jawaasiista maraykanka wuxuuna iga codsaday inaan kala shaqeeyo jaasuusnimada waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray inaan keeno xogta rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana u gudbiyey nambarada saddex nin oo kala ah kow garaad labo zakariya saddex jaabir kadib maalin ayuu ii keenay shariixo wuxuuna igu yidhi waxaa saartaa gaariga garaad kadibna waan saaray waxaana lagu duqeeyey jilib asaga iyo zakariya hal maalin ayaa la wada duqeeyey kadib xudayfe wuxuu igu dhahay saddexdii nin laba waa la duqeeyey jaabirna nambarka ayaa ka dansan isla maalinkii labaad jaabir ayaa la duqeeyey wuxuuna igu siiyey wax yaroo lacag ah mar kale xudayfe wuxuu iga dalbaday nambarada idaacadda andalus waxaana ka siiyey saddex nambar kadibna sidaas ayaa lagu duqeeyey muddada aan la shaqaynayay waa saddex sano wax dheer eedaysanaha saddexaad aadan ibraahim maxamed oo loo yaqaano aadan ganay da'diisuna tahay soddon iyo siddeed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa koonfur galbeed wuxuuna xog ka gudbin jiray mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan ibraahim maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan kulannay nin lagu magacaabo isxaaq cali subag oo mar ahaa wasiirka amniga koonfur galbeed wuxuuna ii soo bandhigay inaan kula shaqeeyo qaab jaasuusnimo waana ka aqbalay waxaana u gudbiyey xogta mujaahidiinta xogaha aan u gudbiyey waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xog ku saabsan weerar la rabay in lagu qaado murtadiinta goofguduud ku sugnayd labo marna wuxuu ii diray inaan xog ka keeno gawaari haartoobyo ahaa oo gaalada laga soo qaniimaystay meelaha hadda ay kala joogaan iyo ciidamada mujaahidiinta qaabdhismeedkooda intaba waana u kala sheegay saddex mar kale waxaan ka war helay in weerar lagu qaadi rabo murtadiintii goofguduud waana u gudbiyey muddada aan la shaqaynayay waa shan sano eedaysanaha afaraad aadan cusmaan xuseen oo loo yaqaano jiidaw da'diisuna tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa ku sugan qoryooley wuxuuna xog ka gudbin jiray mujaahidiinta intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan cusmaan xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xidhiiray nin aan abti u ahay oo ka tirsan murtadiinta qoryooley wuxuuna ii soo bandhigay inaan kula shaqeeyo jaasuusnimo waana ka oggolaaday kadib wuxuu igu yidhi waxaan kaa rabaa inaad ii soo gudbiso macluumaadka dhaqdhaqaaqa harakada iyo dhaqdhaqaaqa waddooyinka soo aada qoryooley sida waddada ka soo baxda tuulada cabdi cali iyo tan ka soo baxda maanyo faarax oo soo aada isla qoryooley iyo tan xero koowaad oo iyadana soo aada isla qoryooley waaliyaasha tuulooyinkana waa loo baahan yahay haye ayaan dhahay sidaas ayaan kula bilaabay shaqadii howlgallada aan la fuliyeyna waxay kala ahaayeen kow waxaan xog dhammaystiran ka gudbiyey waaligii hore ee xero koowaad cabdirashiid kadib waxaa lagu soo weeraray gurigiisa oo ku yaallo xero koowaad wuuna dagaalamay laba murtad ayuuna ka dilay isagana halkaas ayuu ku shahiiday labo waxaan xogtiisa gudbiyey waaliga xero labaad kadibna waxaa lagu soo weeraray kontaroolka xero labaad iyagoo taagan waxaana ku dhaawacmay waaligii saddex waxaan xog ka keenay tiro laba jeer ah furuqley iyadoo ujeedka uu ahaa sidii loo weerari lahaa waaliga furuqley kadibna gurigiisii ayay murtadiinta ku weerareen wuuna ku shahiiday aniga ayaana u xaqiijiyey arrinkaas eedaysanaha afaraad aadan maxamed ibraahim oo loo yaqaano suudaani da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta gaar ahaan kuwa la shaqeeya maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan maxamed ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa ila soo xidhiiray nin ka tirsan jawaasiista maraykanka wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay kadib waxaa la ii diray inaan nambarro ka keeno mujaahidiinta waxyaalaha aan la qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey nambar uu leeyahay nin ka tirsan mujaahidiinta waxna kuma dhicin labo waxaan u gudbiyey xogta guri ku yaallo farsooley oo mujaahidiinta ay degganaayeen way soo weerareen wayna burburiyeen saddex waxaan u gudbiyey nambarka nin mujaahida kuna sugnaa kontaroolka jilibmarka kadibna duqeyn ayaa lala beegsaday kontaroolkii laba nin ayaana ku shahiiday afar sidoo kale waxaan u gudbiyey nambarka nin mujaahid ah kuna sugnaa mubaarak kadibna duqeyn ayaa lala beegsaday waxaana ku shahiiday dad ka badan toban ruux oo muslimiin ah shan ugu dambayn waxay ii soo dhiibeen saddex shariixo waana la i qabtay anigoo waxba ku qabanin dhammaan howlahan aan la qabtay lacagtooda iyaga ayaa ii haayay muddada aan la shaqaynayay waa siddeed bilood intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xadurriddo ah almaraajic qowluhu tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ بن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوك سقنا ذي قرال وبالله التوفيق أدنا وحنفلنا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa toobadda u qabatay tiro askar maleeshiyaad murtadiin ah oo iska soo dhiibay maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland taa'ibiintan ayaa ka yimid dhanka deegaanka buurgaabo ee wilaayadda jubbada hoose kuwaas oo ka warbixiyey asbaabihii ku dhaliyey inay ka soo baxaan safka murtadiinta iyagoo dhanka kalena ka mahad celiyey soo dhoweynta baaxadda leh ee loo sameeyey haddaba markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee al andulus cabdiraxmaan xasan maxamuud waxaa ka soo tagnay oo ka nimaaday halkii buurgaaba ahayd kulley buurgaabana caqabad baa naga keentay caqabadii naga keentayna weli meesha waa ka jirtaa balse laakiin soo dhoweynta nala soo dhoweeyey waa midaan aad iyo aada ugu farxnay mananaan filanay in saa naloo soo dhaweynayo maasha allah haddana wax dhibaataa manaan arag ta kale dee nin wal qorigeyga waa watay anugu waxaygi waa la sugtay qalabkaygii sababta nagu dhalisay inaan soo baxno waxay ahayd meesha waxaa soo dhex gashay wax la yidhaahdo qabiil labadaas waa iga soo saartay oo aan uga soo baxay wax tababara waxaan soo qaatay muddo adoo afar bilooda waxaa ku soo qaatay meel aduu kismaayo wax yaro jirto akademiya la yidhahdo walaacalna magaciiga waxaa la yidhahdaa ciise cabdi kasoo tegay buurgaawo run ahaantii wixii aan filinayay ma garanaysaayo wixii aan la kulmay waxay labay kala noqotay maasha allah dad waxaan walaalo aada u qalbi wanaagsan ayaan ma garanaysaayo aan la kulanay aad noo soo dhaweeyeen aad inoo jecel run ahaantii arrin qiiro la yala noqotay aniga ma garanaysaayo waxaan ka aaminsanaa iyo iyo wixii kale waxaa ani tababar waan soo qaatay akademiyan tababar ku soo qaatay muddo afar bilood iyo bar ah burgaa waxyaala aga keena waxaa ka mid ah anigu meesha oo magaranaysaa caqabad ugu horeysa ay tahay biyo la-aan midda ku xigto ay tahay magaranaysaa arin oo ciidanka dhexdii qabiile wax ka jirin iyo aniga shaqsi ahantiya magaranaysaa fikirka oo magaranaysaa oon aan ku joogo meesha oo diidana anisaan ciidanka usoo cosbili dagaal maana gelin magacayaan ku bilaabaya maxamed aadan maxamed aadan wey waxaan ka yimid buurgacbo meel la yidhahdaan ka yimid hadda marka waxaan leeyahay buurgacbaan ka yimid meeshu waxay ahayd meel biyo la-aan taqaanaayo waa meel aada lagu jirban yahay ma dhaqanka meesha ka jira waan la qabsan weyne waayo dhaqanaad la qabsan kartaba maaha dhaqanka alaad baa ka jira ma gaar saad uga bixi lahayd yaad falogeeda markaaba galaysaa haddii aadan ka bixin adaa ku sugan soo maaha gaalnimo zaa'idaad ku sugan tahay markaas marka inaad ka baxdo niyaddaa keenaysa qorshahan wuxuu nagu beermay markii saana loo keenay dhowr isha joognay buu nagu beermay qorshahan hubka waan la nimid ahaa qorigaygii baagigii baan lamid anugu qorigaygii baagigii baan lamid wallaahi si naloo soo dhoweey saanaan filaynba naloo soo dhoweey aad iyo aadnaan ugu farxay marka haddii dad walaalahaya oo dee waxay aad dadka u jecel walaal meen wax kale aan odhanayn wallaahi farxaddeeda lama soo koobi karo si naloo soo dhoweey wallaahi farxadeena farxad la koobi kara ma aha runtii dadad waxaan la kulan anugu xilligii hore waxaan ka aaminsanaa iyo maanta iyo magaranaysaa ay laba kala tahay walaala runtii magaraneysaayo aad u qalbi wanaagsan iyo diin iyo magaraneysaayo wax walbo ay ka muuqato dadka meesha uma dad diin ka muuqato magaraneysaa salaadka waa muuqato ah sidaan anugu aragnay de sidii naloogu sheekayn jiray ee nalagu tashkiilin jiray sida hadda maanta aan aragnayn waa laba kala fogde wax sumida iyo wax laisoo dhoweyn karana madna maa marka aragtidii ay markii hore laga siiyey iyo aragtida maanta aananu hadda ka qaateen waa laba kala fog laga soo dhow maaha si naan khayru caadihayn baa naloo soo dhoweeyey si maxaa kaa galaa naloo soo dhoweeyey si islaamnima ku jirtaa naloo soo dhoweeyey dee waddada islaamnimaduba halkan bay taalaa baan leeyahay anugu dadka hadda hadhay ee xagga aygaga hadhay mar hore iyo mar damba mar walba waxaan ugu baaqayaa inay iska soo baxaan iskaga soo tagaan ee labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar intay doonaan uga soo baxaan waxaan leeyahay magaranaysaa wixii niila sheegay meesha waxaas kama jiraan walaala qalbi furan aad inii jecelina imaataan ayaan nii sugayaa mar walbo waxaan leeyahay oo inaad soo baxdiin soo dhaweyntiin aad ugu helan marka waxaan leeyahay ninkii meesha kasoo bixi karo kasoo tag labalaba iyo saddex sac iyo afar afar saaxiibada meesha uga soo tegay waxaan leeyahay wixii laydin sheegay waxba kama jiro nimayo waddada islaamnimadu halkanay taallaa wixii laydin sheegaya ka gudba annagaa idiin og iskaasoo tagaan leenahay niyow marhaman bay ku jiraan ku jiraan marka iskaasoo tagaan leenahay niyow waddadii annagaa idiin aragnay waddada islaamnimadu halkanay taallaa labalaba iyo saddex saddex iyo afar afar baa uga soo baxaan leenahay oo kaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii afraad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا رب يا رب يا رب هذا موسم البشرى فيه تصفو القلوب وتطهر الأبدان تفك به الصلوات في جمع الفجار ولنور وجهك تخشع الأكرام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم انه قال اتق الله حيثما كنت واتبع واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نحن ناخذ آه، شطر من هذا الحديث وهي واتبع السيئه الحسنه تمحها.
mid ka mid ah dardaarannada uuna siiyey nebigeenna sala allahu calayhi wasallam waxaa ka mid ah ka cabso allaah meel kasta oo aad joogto xumaantana raaci wanaagga si ay u tirtirto dadkana kula dhaqan akhlaaq wanaagsan halkan waxaan ka qaadanaynaa qaybta ah xumaanta raaci wanaag si uu u tirtiro ha noqdo halkudhigga noloshaada ha noqdo manhajkaaga iyo jidkaaga nololeed mar kasta oo aad ku dhacdo khalad amba dembi si deg deg ah ugu xiji wanaag camal suuban cibaado iyo daacad kala duwan allah waxa uu ku yidhi kitaabkiisa وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا من رحمة الله جل وعلا من رحمة الله جل وعلا أن الحسنات يذهبن السيئات tani waa mid ka mid ah naxariista rabbi in wanaagyadu ay tirtiraan xumaanta rasuulku waxa uu ina siiyey waddooyin iyo fursado badan oo aan ku saxno khaladaadkeenna markii aan dembi galno laakiin dadka qaar markii ay dembi galaan eeg sida uu shayddaanku u khiyaamaynayo wuxuu ka hor istaagaa daacada cibaadada iyo towbada taasina waa shaqadiisa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi الشيطان كان الشيطان الإنساني خذولا
ka dhig shayddaanka cadow ha ka dhiganin saaxiib la taliye amba wehel laakiin dad badan arrintu waa ay ku rogantay waxay shayddaanka ka dhigteen saaxiib joogto ah wax kasta uu ku yidhaahdo way maqlayaan oo ay addeecayaan ma jirto amar uu siiyo oo aysan fulin tani waa calaamad muujinaysa daciifnimada shakhsigaasi allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegay in shayddaanku uu daciif yahay qaar ka mid ah dadka markii ay dembi galaan oo ay ku sii socdaan waxay yidhaahdaan hadda waan dembaabay sidee haddana cibaado u sameeyaa sidaa darteed waxay naftooda ka hor istaageen cibaado iyo wanaag sababtoo ah waxay ku dhaceen dembi tani waa mid ka mid ah khiyaanada shayddaanka iyo dabinka uu ku rido qofka tusaale ahaan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu ina baray sida uu ka wariyey cuthmaan ibnu cafaan radia allahu canhu من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام وصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه أو غفر الله له ما تقدم من ذنبه sidaa darteed qofka mararka qaar wuxuu ku dhacaa dembi wax xun ayuu fiiriyaa hadal xaaraan ah ayuu dhahaa sida been ama xan markaas ha degdego ha weyse qaato oo ha dukado laba ragcadood laakiin shayddaanka mararka qaar waxa uu ku yidhaahdaa wax yar kadib ayaa toobad keenaysaa hadda iska sii wad waxaa laga yaabaa in geeridu ay kugu timaado adiga oo weli ku sugan dembigaasi adiga oo aan toobad keenin waxaa laga yaabaa inay kugu timaado si kadis ah shil amba sababo kale adigoo filaynin sidaa darteed shayddaanku waxa uu ku dadaalayaa in qofka uu ka hor istaago cibaadada iyo daacada allah sababtoo ah wuxuu ku dhacay dembi qaar ka mid ah dadka ayaa xitaa ka tegaya salaadda marka la yidhaahdo maxaad u dukan weyday wuxuu yidhaahdaa sidee baan u dukadaa anigoo dembi samaynaya tani waa dhibaato ku badan dhallinyarada haddaba keebaa fiican muslim dukada oo dembaaba mise muslim aan dukan shaki kuma jiro in allah agtiisa uu ku fiican yahay qofka dukada xitaa haddii uu dembi leeyahay marka la eego qofka aan dukan culimmada qaarkood xitaa waxa ay yidhaahdeen qofka salaada ka taga gebiyahaanba haddii uu sidaa ku dhinto waxa uu ku dhintay kufri mid ka mid ah waddooyinka iyo hababka ugu waaweyn ee aad ku jebi karto shayddaanka kuna daciifin karto waa inaad badiso camalka wanaagsan haddii aad dembi gasho waxaa kugu waajib ah inaad ku xijiso camalo badan oo khayr ah iyo cibaadaad fara badan tusaale nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofkii yidhaahda subxaana allaahi wa bixamdih boqol jeer dembiyadiisa waa loo dhaafaa xitaa haddii ay la eg yihiin xumbada badda tiradooda ma oga cid aan allah ka ahayn marka haddii aad dembi gasho dheh boqol jeer subxaana allaahi wa bixamdih sidoo kale dheh boqol jeer astakfirullah sadaqayso waxa aad awoodo xitaa haddii ay yihiin wax aad u yar maxaa yeelay rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi sadaqadu waxa ay demisaa carooyinka rabbiga sidoo kale istaag oo duko laba ragacdood akhri bogo ka mid ah qur-aanka waayo xaraf kasta oo ka mid ah kitaabka allah waxaa lagugu siinayaa toban xasanaad ah bal arrintan u fiirsada bog kasta oo ka mid ah qur-aanka kama yara laba boqol oo xaraf haddii xaraf kasta lagugu siinayo toban xasanaad ah bal qiyaas intee ayay noqonaysaa tiradu sidaa darteed markii aad dembi gasho samey cibaadaad fara badan iyo camallo wanaagsan marka uu allah arko dadaalka aad samaynayso oo aad isa saxdo waa uu kuu naxariisanayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdaan anigu waxaan ahay daciif ma adkaysan karo marka aan dembaabayo hagaag haddii aad daciif tahay dembiga hortiisa maxaa uga daciifaysaa daacada iyo cibaadada tani sax ma ahan shayddaanku wuxuu kugu odhanayaa adigu waxaad tahay daciif ma toosi kartid go'aan ma lihid ma ka adkaysan kartid dembiga laakiin taasi waa hadal shayddaan sax ma ahan nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi mu'minka xoogan ayaa allah agtiisa looga jecel yahay kan daciifka ah haddaba ka dhig halkudhigaaga nolosha iyo manhajkaaga mar kasta oo aad gasho dembi amba khalad u degdeg inaad samayso camalo badan oo kheyri ah ma aha hal camal oo keliya balse dhowr camal iyo dhowr cibaado waxaa laga yaabaa in allah naxariistiisa iyo karaamadiisa awgeed uu kaa cafiyo kuu dhaafo oo uu ku siiyo bilow cusub oo noloshaada ah adigoo maraya habkan iyo dariiqadan wanaagsan ku dadaal daacada si uu alla kuu waafajiyo toobad ha odhanin anigu munaafiq baan ahay sidee baan u sinaysanayaa wax u xadayaa khamrigana u cabayaa dabadeedna masjidka aan u aadaa oo aan u dukadaa taasi sax ma ahan fiiri tani waa waswaas shayddaan shayddaanku waxa uu leeyahay sidee baad dembi u gashay dabadeedna u samaynaysaa daacada tani waa munaafiqnimo maya tani waa khiyaano shayddaan shayddaanku waxa uu rabaa inuu kaa joojiyo daacada iyo cibaadada si kasta uu awoodo ujeeddadiisu waa inuu kaa fogeeyo cibaadada sidaa darteed ka digtoonow dabinka iyo xeeladaha shayddaanka had iyo jeer naftaada ku eeday gaabiska u noqo allah subxaanahu wa tacaala tani waa astaanta kuwa alla ka cabsadaa sida uu yidhi mu'minku kuma adkaysto dembi khayrku waa in marka qofka uu ku dhaco dembi ama khalad uu si deg deg ah ugu noqdo allaah una toobad keeno shartuna waa in qofku uu ku sii jiro dembigaasi kuna faano uu ku sii adkaysto tani ma ahan sifada mu'miniinta mu'miniintu kuma adkaystaan macaasidooda mana ku faanaan ee waa ay u toobad keenaan allah xitaa haddii aad tidhaahdo muddo lix bilood amba hal sano ah ayaan ku jiray dembigan hadda dheh hadda ayaan u toobad keenayaa alleh laga yaabay in alla uu ku waafajiyo toobad dhab ah oo uu ka tiro qalbigaaga dembigan iyo gefkan الآن تب إلى الله وما يدريك لعل الله يوفقك إلى التوبة ويكره في قلبك هذه الذنب وهذه المعصية أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم ويحب يرضى وآخر دعوانا الحمد لله رب مبرورة صدقاتها وحسابها مبرورة صدقاتها وحسابها
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurta geliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak
القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا